wacan oo wanaagsan dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastood caalamka ka joogtaan ha ku soo dhowaada mar kale barnaamijka waxqabadka dowladda oo isbuuc walba kala socotaan warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan annaga oo aan ku falanqayno waxqabadyadii iyo horumaradii ugu muhiimsanaa uguna waaweynaa ay ku tallaabsato dowladda qaybaheeda kala duwan barnaamijkan ayaa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cali juxa isla maxamed cali juxa ayaa soo diyaariyey waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska jamhuuriyadda federaalk soomaaliya tobankii sebteembar sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya furay kalfadhiga afraad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo furay kalfadhiga afraad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ugu horeyn waxa uu ka tacsiyeeyey dadkii rayidka ahaa iyo askartii ku shahiiday falkii argagixisinimo ee ka dhacay xarunta degmada hodan ee magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa khudbad uu u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu ku bogaadiyey shaqada muhiimka ahaa ee ay qabteen intii ay socdeen kalfadhiyadii hore isagoona ugu baaqay inay sii dardargeliyaan dadaaladaasi ansixiyaana sharciyada xeerarka iyo siyaasadaha qaran ee weli horyaala dalkeennu wuxuu ku jiraa geedi socod siyaasadeed mid dhaqaale amni iyo bulsho qof kasta oo inaga mid ahna mas-uuliyad yaa ka saaran arrintaasi sidii aan uga midho dhali lahayn qorshaha dowladda ee inta uga harsan wakhtigeeda wuxuu ku urursan yahay arrimaha amniga iyo cadaaladda siyaasad loo dhan yahay horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo wacyigelintooda dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka go-an inay dalka gaarsiiso xasilooni nabad waarta iyo barwaaqo iyadoo oo loo marayo dib u habaynta dhinaca amniga oo ah udubdhexaadka horumarka iyo xasiloonnida qaranka kuna salaysan cadaalad ka kooban ciidan iyo garsoor xalaalah oo sharci ku ilaaliya danta dalka iyo dadka fulinta hanaan ka midho dhaliya rabitaanka ummadda soomaaliyeed ee ku salaysan ciidan amniga looga seexdo iyo garsoor cadaalad loogu yimaado haystana kalsoonida shacabka ummadda soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa ka warbixiyey dadaalada ay ku bixisay dowladda federaalk soomaaliya dib u habeynta garsoorka kobcinta dhaqaalaha la dagaalanka musuq maasuqa dib u eegista dastuurka kor u qaadista fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo hagaajinta nidaamka hufnaanta maaliyadda oo fursad u siinaysa in soomaaliya dibdib ugu soo xidhanto hay-adaha dhaqaalaha adduunka kobcinta dhaqaaluhu wuxuu ka mid yahay barnaamijka hay-adda fulinta ee dowladda federaalk soomaaliya inkastoo adduunyadu nagu tilmaanto inaan ka mid nahay dalalka ugu saboolsan dunida haddana waxaan haysannaa wax walba oo dal uu uga bixi karo fakhriga haddana annagoo og in dalkeennu ilaahay ku manaystay khayraa khayraad aada iyo aad u fara badan oo noocyo badan oo ay ka mid yihiin xoolaha beeraha kalluunka shiidaalka iyo macdanta dhulka hoostiisa ku jirta waxaa dowladdu dadaal u gashay sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa loogana bixi lahaa caqabadaha dhaqaale ee saameeyey nolosha dadka soomaaliyeed tallaabooyinka dhaqaale kobcinta la xidhiidha ee hay-adda fulinta juhdiga badan gelisay waxaa shaqaa abuur loo sameeyey dhallinyaro badan oo gaaraysa dhowr kun oo qof iyadoo qaar kalena insha allah hadduu la yihahdo dhowaan aan rajeynayno inaan shaqa abuur iyo xirfado shaqo aan u samayno waxaan hagaajinnay nidaamka hufnaanta maaliyadda oo fursad noo siisay in soomaaliya la aamino mar kale oo dib loogu xidho hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo aan macaamil wanaagsan la yeelanno madaxweynuhu ayaa waxa uu yidhi dhammaan shuruudihii muddadooda la gaaray ee ku xidhnaa cafiska deynta waan ku guulaysanay taasi ayaana sababtay in midowda yurub inuu ballan qaaday taageero miisaaniyadeed oo gaaraysa boqol iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah madaxweynaha ayaa tilmaamay in shirkii madasha iskaashiga soomaaliya ee brussels ka soo baxeen natiijooyin kaabaya shirka golaha amniga ee horra-aantii juun ee sanadkani ka dhacay magaalada baydhabo halkaasi oo lagu saxiixay hanaanka doorasho iyo kheyraad wadaagga dalka madaxweynaha ayaa la wadaagay mudanayaasha golaha shacabka doorka soomaaliya iyo dadaalada ay ku bixinayso dhiirigelinta isdhexgalka dhaqaale iyo mid bulsho oo ka hana qaaday geeska afrika waxaad la socotaan in soomaaliya ay door weyn ka cayaartay ama door weyn ka qaadatay iskaashiga dhaqaale kan ka hana qaadaya insha allah hadduu ilaah yidhaahdo geeska afrika waxaa guulin oo ah inaynu bilihii lasoo dhaafay aynu dadaal ku bixinnay ka qayb qaadashada sidii loo dhammaystiri lahaa isfahamdarrada ka dhex jirta dalalka gobolka geeska afrika ka dhexeeya waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyey ee isfaham la-aanta dalalka gobolka geeska afrika waxaan u gudbaynaa marxalad khilaaf la-aan ah aan aadayno iskaashi iyo waxwada qabsi gobolka geeska afrika waxaa soo noqday sumcaddii iyo sharaftii ama sharafkii ay soomaaliya ku lahayd caalamka weliba meesha aan rabnay ma soo gaarin waxaan jecelnahay inaan idinla wadaagno in shirkii madasha iskaashiga soomaaliya iyo brussels euda eurubian unionka ay ka soo baxeen natiijooyin kaabaya shirkii golaha amniga ee horaantii bisha juun ka dhacay magaalada baydhabo halkaasoo lagu saxiixay hanaanka doorasho iyo kheyraad wadaag ee dalka shirkaasi oo ay isugu yimaadeen dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir wuxuuna sii xoojiyey xaqiiqatan iskaashiga nagala dhexeeya beesha caalamka shirka bruxelles ka dhacay waxay beesha caalamka ku ammaaneen intii timidba ku ammaaneen horumarka ay dowladdan tiigsanayso ma maalinba maalinta ka dambaysa ayna caddeeyeen taageerada buuxda ee u hayaan dowladdan macnaheedu waxay tahay inaan ku soconno waddo sax ah inaan ku soconno ciddii wax nagu kordhinaysana inaan laba tallaab hor usii qaadana waa soo dhaweynayna madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay xoogga saaraan dib u dhiska dalka dib u xaraynta iyo dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo loo marayo barnaamijka isxilqaan oo asaas u noqonaya in soomaaliya ay cagaheeda dib isugu taagto wakhti kooban gudihiisa waxaan nala gudboon inaan u istaagno dib u dhiska dalkeenna waa koow dib u dhiska dalkeenna oo cid noo dhisaysa aysan jiri doonin cid lacag nagu siinaysana aysan jiri doonin labo dib u xoreynta dalkeenna oo maanta aad arkaysaan carruurteenna horteenna lagu xasuuqayo inaan qolooyinkan horarka ah oo argagixisada ah inaan uga xoreyno dalka oo kulligeen aan wada istaagno iyo dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo loo marayo olole la yidhaahdo aan ku magacawnay ololaha isxilqaan oo qof walba oo soomaaliyeed ay tahay inuu qayb ka qaato ololaha isxilqaan oo aasaas u noqonaya in soomaaliya ay cagaheeda dib isugu taagto wakhti kooban gudihiis hadduu eebba yidhaahdo barnaamijkan isxilqaan wuxuu kaloo halbeeg u yahay waddaniyad ama waddaniga dhabta ah ee ka dhiidhiya dayaca dhulkiisa hooyo wuxuuna ku qotamaa mabaadiida asaasiga ah ee dastuurka u dhisan yahay oo si cad ugu qeexayo xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinka laga rabo ololaha isxilqaan waa barnaamij waxqabad soomaaliyeed oo aasaaskiisu yahay dhaqanka soomaaliyeed oo ah isku tashiga isku tiirsanaanshaha isgargaaridda heer walbaba waa barnaamij gogol xaar u ah soo bandhigidda waxqabad muuqda oo horseed ay ka tahay xukuumaddan oo aan doonayno inaan dhammaystirno ka hor muddo laba sano gudaheeda hadduu ilaah yidhaahdo barnaamijkan silqaan waa olole dadweyne sax weeye dowladda hogaaminaysa waa olole dadweyne oo ku dhisan iskaashi si loo dhiso dugsiyadii naga dudumay waddooyinkii naga burburay golayaashii murtida iyo madadaalada iyo wacyigelinta jardiinooyinkii iyo kaabayaashii dhaqaalaha ee guud ahaan dalka ka burburay si loo fuliyo barnaamijkan isxilqaan waxaa la sameynayaa guddi heer qaranah oo ka kooban wasaaradaha ku shaqada leh ee xukuumadda bulshada rayidka ah culamaauddiinka iyo ciidamada qalabka sida waxaa la abuurayaa injineero iyo farsamo yaqaano ka shaqeeya howlaha dibudhiska iyadoo jimco walbaba hadduu ilaah yidhaahdo muwaadin walba oo soomaaliya la doonayo inuu geliyo laba saac iyo bar dibudhiska dalkiisa waddamo badan yaa soo maray burburkaan soo marnay maantana ay tahay in lagu daydo afrikay ku yaallaan muddo yar gudaheeda dadkeeda dhistay iyadoonan kaalmo dibaddaysan uga imaanin annagana waana lagu yaqaanaa haddaan soomaali nahay kartida iyo hufnaanta iyo firfircoonida waana lagu yaqaanaa haddii aan hal meel aan u baxno ama aan si midnimo ah aan u wada shaqayno guddigaanan sheegay ayaa abaabulaya bulshaweynka soomaaliyeed hadday yihiin dhallinyaro waayeel haween shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada qalabka sida barnaamijkan ayaa ku dhisan in qof kasta xooggiisa xoolihiisa iyo xirfaddiisa ugu tabaruco dalkiisa hase yeeshee waxaa la furi doonaa sanduuq isagana oo aan ku aruurino dhaqaale dadka qurba joogta ah ganacsatada bulshaweynta soomaaliyeed ay ay ugu deeqayaan barnaamijkan wejiga koowaad ee barnaamijkan isxilqaan waxaa laga bilaabi doonaa hay-adaha iyo dhismayaasha dowladda ay ka mid yihiin madxafka qaranka golaha murtida iyo madadaalada ama tiyaatarka maktabadda qaranka xaruntii dhexe ee xisbiga muqdisho stadium oo hadda laga baxay isbitaalka banaadir iyo guud ahaan dhismaha
koob iyo tobankii sebtembar sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa duqa muqdisho dhagax dhigaya masaajid iyo dugsi qur-aan ku yaala degmada howlwadaag oo waxyeelo kasoo gaartay qaraxii halkaasi ka dhacay iyo xarunta diiwaangelinta qaxootiga soomaaliyeed ee dib ugu soo laabanaya wadanka duqa muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow ayaa dhagax dhigay masaajidkii iyo dugsi qur-aanka degmada howlwadaag oo ay dhowaan qarxiyeen dhagarqabayaasha guddoomiyaha ayaa sheegay in goobahani cibaadada ee ay beegsadeen argagixisadu lagu dhisayo barnaamijka isxilqaan ee uu dhaqangeliyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo annaga annagoo ka duulaynaa baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ahaa in si isxilqaana lagu dhiso masaajidka iyo dugsi qur-aankaba waxaan hadda ballanqaadnay bilaawnay in dhismihii masaajidka uu bilaabanayo laga bilaabo maanta shacabkana waxaan ugu baaqaynaa inay kaalintooda ka qaataan oo si isxilqaannimo ah muxuuha noogala shaqeeyaan maamulka gobolka waxaa ka go'an in shacabka loo adeego si shacabka loogu adeegana cid allaale ciddii shacabka yeeleynaysana inaan ka hor tagno argagixiso wakhtigiinna waa dhammaaday magaaladanna waa isku tashatay shacabkii waa idin diideen waddankan waxa keliya idiin furan waxay tahay inaad nabadda qaadataan oo aad muxuu ahaa qoryaha dhigtaan bamka dhigtaan shacabka allaynaysaan aad joojisaan oo aad ka qayb qaadataan nabaddii horumarka haddii aad diiddaan annaga waa soconaynaa cid aan u joojinayno ma laha
saddex iyo tobankii bishan sebtembar sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa isbedel iyo isku shaandheyn lagu sameeyey guddoomiyayaasha maxkamadaha gobolka banaadir waxaa isbedel iyo isku shaandheyn lagu sameeyey garsooryaal ka howlgala maxkamadaha ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan maxkamada darajada koowaad labaad iyo racfaanka munaasabadan oo ka dhacday xarunta maxkamadda racfaanka ah ee gobolka banaadir garsoorayaasha iyo guddoomiyayaasha isbedelka iyo isku shaandheynta lagu sameeyey ayaa isla munaasabadaasi lagu dhaariyey munaasabadan ayaa waxaa kasoo qeybgalay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiirka cadaaladda hantidhowrka guud ee qaranka xisaabyaha guud ee dowladda taliyaha ciidanka asluubta kusimaha taliyaha ciidanka booliiska kusimaha xeer ilaalyaha guud ee qaranka iyo dhammaan howlwadeennada cadaaladda haddaba yaa xilalka loo kala wareejiyey runtii ma jiro garsoore cusub ama guddoomiye cusub oo ku soo kordhay maxkamadaha oo la magacaabay laakiin waxa weeye waa garsoorayaashii iyo guddoomiyayaashii ka shaqaynayey garsoorka gobolka banaadir oo loo kala bedelay maxkamadihii ay joogeen iyo xilalkii ay kala hayeen waxaynu ballan qaadnay madaxweynuhuna in badan ku celceliyey guddoomiyena ku celceliyey dadkuna cabasho weyn ka qabaan in cadaaladda dalka wax weyn laga qabto waxaynu dhammaanteen yaqiinsannahay oo aynu ognahay oo aynu qalbiga ku haynaa in cadaaladdu ay tahay udubdhaxaadka iyo tiira aasaasi u ah nolosha biniaadmiga guud ahaan ta'amniga dhaqaalaha iyo wax kasta oo ina saameeya sidaas awgeed waa lagama maarmaan inaynu dib u habayn dhammaystiran ku samayno cadaaladda dalka si loo helo amni si loo helo horumar dhaqaale si ay ummaddu uga baxdo cabashooyinka iyo tabashooyinka ay ka qabto cadaaladda guud ahaan guddoomiyaha maxkamadda racfahanka ah ee gobolka banaadir garyaqaan abshir cumar cabdulaahi oo dhaariyey xubnihii xilka ku kala wareegayay ayaa kula dardaarmay inay dadka iyo dalka soomaaliyeed ugu adeegaan si daacada in si wada si hufnaana loogu shaqeeyo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir iyo dhammaan dadka kale ee maaragtay ajaanibta ah ee sida sharciga ku yimid dalka taa macnaheedu waxay tahay dowladda inay maaragtay garsoorka waaxda garsoorka gaar ahaan inay maaragtay u taagneen keliya ay u taagneen inay wax ciqaabto keliya sida ka muuqata wareegtadaas dadna waa la abaalmariyey abaalmarin ayaa la sameeyey oo la dalacsiiyey taana waxay macno u tahay qof walba in uu shakhsiyadiisa asaga uu dhiso inuu mas-uul ka yahay habdhaqankiisa iyo maaragtay shaqadiisa inuu wax ka bedelo sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashi yuusuf axmed ayaa xariga ka jaray xafiisyo cusub oo ay yeelan doonaan waaxaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir iyo maxkamada gobolka banaadir dowladda soomaaliya ayaa dadaal weyn oo baaxad weyn ugu jirta dardargelinta arrimaha garsoorka diiraddana ku saarayso dib u hanashada arrimaha garsoorka iyo hanaanka cadaaladda ee dalka waxay door weyn ka ciyaaraysaa daadejinta awooda garsoorka iyo cadaaladda dabcan waxaa jira duruufo ku xeeran arrimaha garsoorka iyo cadaaladda haddaba maxay yihiin duruufahaasi ku xeeran garsoorka
duruufaha cadaaladda haysta dabcan waxay la wadaagaan dhibaatooyinka kale ee uu dalku la soo kacakufayey muddada soddonka sanna ah ee mid amni leh ee mid dhaqaalo leh ee mid sharci leh ee dhinac walba leh arrintani runtii waxay ka qayb tahay ballanqaadadii la fulin loogu talagalay in cadaaladda wax lagaga qabto marka koowaad waxaan u ducaynaynaa oo aynu guul u rajaynaynaa guddoomiyeyaasha iyo garsoorayaasha loo kala bedelay maxakadaha kala duwan ee dalka waxaynu ku waaninaynaa in ay ogaadaan in ilaahay iyo ummadduba ay kula xisaabtamayso xilka loo dhiibay ama xilka ay hayeen ama xilalka loo kala bedelay oo laga rabo inay ummadda ugu adeegaan si hufan oo cadaalada oo madax bannaan oo ummadda soomaaliyeed ay kaga baxdo cabashooyinka iyo tabashooyinka ay ka qabaan cadaaladda qofna qofna lagu ciqaabi maayo ama ujeeddadu maaha qofka meel laga bedelay in lagu ciqaabo laakiin waxa weeye qofkii lagu tuhmayo ama loo arkay inuu yahay qof cadaaliya qof hufan qof karti leh qof shaqadiisa si wanaagsan u gudanaya in lagu abaalmariyo shaqada wanaagsan ee uu qabtay qofka aan ku habboonayn shaqadaana in laga bedelo shaqadaasi si loo helo qof shaqadaa sida ugu habboon u gudan kara hanaqaadka iyo horumarka insaanka kuma yimaado si otomaatig ah ama dadaal la-aan tallaabo kasta oo loo qaadayo dhanka hadafyada garsoorka ayaa wuxuu u baahan yahay dhaqaaq iyo ficil loo qaado dhanka cadaaladda dhib badan ayaa laga maraa waxayna u baahan tahay halgan waxa uu u baahan yahay dadaal madaalnimo ah haddaba maxay tahay rajada garsoorka ee dowladda soomaaliya waxaynu rajaynaynaa maalin aan fogeyn inaynu aragno ummadda soomaaliyeed oo ka baxday cabashadii iyo tabashooyinkii ay ka qabtay cadaaladda oo ku naaloonaya cadaalad ay ummadda soomaaliyeed hesho waxaa iyaduna lagaba maarmaan ah oo lama huraana wasiirkuna uu hadda ka hadlay helitaanka golihii adeega garsoorka oo isaguna lama huraan u ah madax bannaanida garsoorka iyo xilgudashada garsoorka guud ahaan runtii waxa weeye waa arrin hirgelinteedu ay xukuumadda ku xidhantay laakiin shaqadeedii iyadana si fiican u socoto madaxweynahana ka go-an inuu wax weyn ka qabto waxaa iyaguna runtii lagaba maarmaana xeerarka dalka oo u baahan in dubahabooyin weyn lagu sameeyo oo aan rajaynaya xeer kasta oo dalkani u baahanya cidda ay mas-uuliyaddiisu tahay inay mas-uuliyaddiisa qaadan doonto si uu dalkani u helo xeerar midaysan oo cad oo aan mugdi ku jirin oo uu garsoorkuna sida ugu fudud u dabaqi doono haddii ilaahay ka dhigo marka taasina waxa weeye waa lagaba maarmaan marka hawlo waaweyn oo aynu wax kaga qabanayno cadaaladda ayaa socda waxaa loo baahanyay markaa cid kasta oo lug ku leh cadaaladdu inay gacanta ay ku leedahay ay ka geysato runtii wada shaqayn aad iyo aad u qurux badan oo wanaagsan ayaanu abuurnay oo u dhaxaysa guud ahaan hay-adaha cadaaladda ku lugta leh waxaan u ballan qaadaynaa qof kasta oo garsooro ah oo shaqadiisa sida ugu habboon u gutaa in isaguna uu heli doono horm maxaan ku dhahday dalacsiinteeda iyo abaalmarinteeda marka dabcan waxayna wada saaran waajib ah inaynu ummadda soomaaliyeed ugu adeegno cadaalad runtii muddadii koobnayd eenu joognay isbeddello waaweyn ayaa ka dhacay garsoorka haddii ay noqoto maxakamadda sare iyo haddii ay noqoto maxakamadaha gobolka banaadir iyo haddii ay noqoto sistamkii iyo nidaamkii ay u shaqaynayeen saaka ugu dambaysay waxaad ka maraagahaydeen inaannu xadhigga ka jarnay kaalmo casri ah oo laga hirgeliyey maxakamadda racfaanka iyo maxakamadda gobolka banaadir oo runtii si aad iyo aad u casri ah loo qaabeeyey loona qalabeeyey dadaaladaa socda ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay waxaa weeye sidii ay ummadda soomaaliyeed u heli lahayd cadaalad oo iyaduna wax kasta oo kale aasaas iyo gudbigu ah isbedeladaasi insha allahu tacaala waa qaar socon doona ilaa inta laga gaadhayo halka aynu doonayno inaynu gaadhno isbedeladu kuma koobna oo keliya ta maxakamadaha oo keliya waxa socda isbedello aanu ka shaqaynayno oo isku xidhan ilaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo maxakamadda sare oo laga shaqaynayo sidii loo hirgelin lahaa inay fulaan dhammaan xukunada ka soo baxa garsoorka dalku oo runtii ah meelaha ay caqabadaha waaweyni ka taagan yihiin waxaa jira kulamo ay iskugu yimaadeen garsoorka iyo hay-adaha kala duwan ee cadaaladda ku lugta leh haddii ay noqoto maxakamadaha xeer ilaalinta ciidamada booliiska dowladda hoose iyo gobolka banaadir wasaaradda amniga ilaa ra-iisul wasaaraha kulamadaasi waxaa lagu kala qaat waxaa la iskula gartay oo lagu gorfeeyey carqalad kasta oo ka taagan cadaaladda dhinac kastoo ay tahay waxaa la isla sugay dhammaan caqabadaha hor taagan inay ummadda soomaaliyeed cadaalad hesho oo ay ka mid tahay sidii loo heli lahaa garsoor hufan oo madax bannaan oo ummadda soomaaliyeed cadaalad ugu adeega iyo sidii ay xukumada garsoorka ka soo baxaa sida ugu fudud ee ugu macquulsan ee aan ummadda carqalad iyo dhib ahayn ay u fuli lahaayeen sidii loola dagaalami lahaa been abuurka iyo dokumentiyada ay dowladdu leedahay ee la been abuuro ee maxakamadaha iyo ummadda soomaaliyeed iyo shicibkana culayska iyo dhibaatada ku ah sidii wax badan looga qaban lahaa dhulka ay dowladdu leedahay ee laga yaabo inay dad shacabi haystaan iyo sidii loo heli lahaa ee loo soo xarayn lahaa dokumentiyadii ay dowladdu lahayd ee ay dadka shacabkay gacanta ku hayeen in badan ayay dowladda soomaaliya ka dhawaajisay inay si weyn u tixgelinayso cabashada uga imaanaysa dhanka dadweynaha ee arrimaha garsoorka iyo cadaaladda waa ay dhici kartaa inay jiraan waxyaabo badan oo ku salaysan cadaalad daro waxyaabahaasina waa waxay bulshadu u baahan yihiin in isbedel lagu sameeyo haddaba muxuu yahay dardaaranka dowladda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan garsoorka iyo cadaaladda guddoomiyeyaasha iyo garsoorayaasha gobolka banaadir iyo guud ahaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay idin saaran tahay mas-uuliyad weyn oo culayskeeda leh oo ilaahay idinkula xisaabtamayo ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa naftiisa ka xarimay cadaaladdarrada dhammaanteenna waa inaga xarimay inaynu cadaaladdarro samayno waana tii hadda xadiiska halkan uu xeraaliye ku-xigeenka koowaad ka sheegayey garsoorayaasha labana naartay tegayaan mid ka midiina wuxuu tegayaa jannada waxaan rajaynayaa ilaahay inuu kaa inaga dhiga laakiin si aad kaa u noqoto adiga ayay kugu xidhan tahay dariiqa aad maraysa adiga ayay kugu xidhan tahay inaad doorato inaad ka mid noqoto labada cadaabta tegaya adiga ayaanay kugu xidhan tahay inaad noqoto ka jannada tegaya waxay kuugu xidhan tahay sida aad adigu u shaqayso sida aad ummadda ugu cadaalad fasho sida aad ugu garsoorto ayay ku xidhan tahay dariiqa aad maraysaa marka waa aayaddii qur-aanka ahayd innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran waa imaa kafuura ama adigaa kufriyayo dariiqii saxda ahaa ka baydhaya ama adiga ayaa ku shugrinaqaya nimcadii ilaahay ku siiyo ummadda ugu garsooraya cadaalad xadiiskii nabiguna alayhi salaatu wasalaam waxaa kullukum raacin wa kullukum mas-uula can raciyati qof kastaa mas-uul buu yahay waxaana lagula xisaabtamayaa wax laga weydiinayaa mas-uuliyadda loo dhiibay oo gacanta ku hayo maanta waxaad haysaan mas-uuliyad la qabto tii ugu weynayd oo ah garsoor in qof xaq uu leeyahay aada usoo dhicisaan qof xaq aanu lahayn haystana aada ka qaadaan taasoo qofka laftiisana dan u ah mas-uuliyaddaa haddii aad ka soo bixi weydaan ilaahay waa idinkula xisaabtamaya haddii aad ka soo bixi weydaan annaguna waa idinkula xisaabtamanaa haddii aad ka soo bixi weydaan ummadda soomaaliyeedna waa idinkula xisaabtamaysaa haddii aad ka soo baxdaanna waa laydinku abaal marinayaa haddii ilahay ka bixi
taasi waxaa ku dhan ah barnaamijka waxqabadka dowladda oo aad kala socoteen warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan waxaana idinla socodsiinayay maxamed cali juxa isla juxa ayaa soo diyaariyey waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska nabaadiina iyo nooli kulanti wasalaamu calaykum